wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsanee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen caawa aan idinana kuwooda ugu waaweyn golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya oo soo bandhigay in toddobaatan boqolkiiba hoos loo dhigay weeraradii al-shabaab ay ka geysan jireen gudaha dalka hay-adaha u xilsaaran dib u eegista dastuurka uu ku heshiiyey in siddeed iyo toban bilood lagu dhammaystiro dastuurka dalka baarlamaankana la horgeeyo howlgalka admis oo shaaciyey inay diyaar u yihiin inay bilaabaan howlgalka wejiga labaad ee dagaalka ka dhana al-shabaaba nabadoona xaaji yacquub sheekh ismaaciil uu ku geeriyooday magaalada kismaayo oo maanta as lagu sameeyey qubuuraha magaaladaasi kismaayo dibaddana waxaa ugu dooroon ugu yaraan lix askari oo bakistaani ah oo lagu dilay dagaal ay dagaalyahanada taalibaan kula galeen gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeenimo wanaagsan dhegaystayaal caawa khamiis jimco ayaa soo gelisa taariikhdana waxay ku beegan tahay afarta bisha may sanadka laba kun saddex iyo labaatan intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada warka iyaga habeen ugu door xulsan markaana kusoo dhowaada iyagii oo dhammaystiran golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in toddobaatan boqolkiiba ay hoos u dhaceen weeraradii dagaalamayaasha al-shabaab ay ka geysan jireen gudaha dalka xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya oo maanta shirkooda caadiga ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa waxaa shir guddoomiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi bare shirkan ayaa intiisa ugu badan waxaa diiradda lagu saaray arrimaha ammaanka dagaalka ka dhana al-shabaab iyadoo sidoo kale lagu ansixiyey heshiisyo dhexmaray dowladaha soomaaliya iyo kenya ugu horeyn golaha waxa uu bogaadiyey guulaha waaweyn oo uu sheegay in ciidamadu ay ka gaareen dagaalka ka dhana al-shabaab ee haatan ka soconayo koonfurta iyo bartamaha soomaaliya golaha wasiirada waxay sidoo kale tilmaameen in howlgallada dalka ka socda ay suurageliyeen in toddobaatan boqolkiiba hoos loo dhigo weeraradii kooxda al-shabaab ay ka geysan jireen dalka oo dhan wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa marka uu soo dhammaaday shirka golaha wasiirada warbaahinta la hadlay isagoo faahfaahin ka bixiyay waxyaabihii lagaga hadlay kulankii maanta
sida cadigaheed maanta oo khamiis ahayd bisha may afarteeda waxaa inoo qabsoomay shirkii golaha wasiirada waxaa looga hadlayay ajendayaal muhiima oo muhiim u ah qarankan soomaaliya waxaa ugu horeeya oo ajendaha ugu muhiimsana looga dooda ka mid ahaa horumarka laga sameeyey sugidda amniga caasimadda magaalada muqdisho oo warbixinno ay soo jeedeen hay-adaha amniga ay ku xaqiijiyeen in la dhimay weeraradii khawaariijta iyo argixisada ay ka fulin jireen deegaano badan oo soomaaliya gaar ahaan caasimadda oo boqolkiiba toddobaatan hoos loo dhigay weeraradii iyo fadqalalooyinkii ay wadeen kooxahaasi argixisada taasina waa guul usoo hoyatay dowladda soomaaliya iyo siyaasadeeda ku aadan dhinaca sugidda amniga sidaad ogtihiin bishii ramadaan waxaa lagu soomay laguna afuray nabad ilaa ilaa lagu ciido ilaa haatanna ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dhammaan ciidamada qalabka sida waxay heegan u yihiin in ay sii wadaan sugidda amniga caasimadda iyo iyo gobollo kale ee dalkaba iyadoo soo dhowdahay bilowga wejiga labaad ee dagaalka lagula jiro khawaariijta qodobka kale muhiimka ah ee looga hadlay shirkan golaha wasiirada waxa uu ahaa soo daadgureynta dadka soomaalida ah ee ku xayiran amaba uu dagaalka ku qabsaday dalka suudaan guddigii golaha wasiirada ee uu dhowaan magacaabay ra-iisul wasaaraha ayaa warbixin ka jeediyay shirka golaha waxaana ay sheegeen guulaha ilaa haatan la gaaray ilaa iyo boqolaal soomaali ah in laga soo daadgureeyey dalkaasi suudaan lana keenay soomaaliya qaarkoodna ay weli joogaan dalka ethoobiya qaarna ay joogaan dalka jamhuuriyadda koonfurta suudaan daadgureentuna ay socoto welibana muddo gaaban gudaheeda guddigan iyo dowladda soomaaliyaba ay awoodeen in ay howshaasi baaxadda le qabtaan si wanaagsanna waa loogu mahadceliyey guddigaasi iyo howlihii kale ay qabteen ku aadana daadgureynta dadkan soomaaliyeed ee dagaalka ku qabsay dalka suudaan qodobka kale ee looga hadlay shirka golaha wasiirada ka mid ahaa qodobadii maanta looga dooday amaba looga hadlay shirka golaha wasiirada waxa uu ahaa arrimaha la xiriira xajka oo wasiir wasiirka awqaafta iyo diinta uu warbixin ka siiyey golaha wasiirada qiimaha cusub ee lagu soo rogay xujaajta tegaysa dalka sacuudi arabia ee arrimaha xajka uga qaybgalaya iyadoo weliba markii ugu horeysay qiimo dhimis lagu sameeyey ama xujaajtu ay ku tegayaan qiimo ka hooseeya qiimihii sanadka hore ku tegayeen taasoo iyadana ah howl ay wasaaradda iyo dowladdu iyo dowladda laamaheeda kala duwan iska kaashadeen sidii loo xaqiijin lahaa in xujaaj xujaajta soomaaliyeed ay u helaan adeeg hufan oo qiimo jaban
si kastaba ha noqotee golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale kulankii maanta sidaan uu dhacba ku sheegno waxay ku ansixiyeen heshiisyo ay wada galeen dowladaha soomaaliya iyo kenya geesta kaleetana hay-adaha u xilsaaran dib weegista dastuurka ayaa ku heshiiyeen siddeed iyo toban bilood lagu dhammaystiro dastuurka dalka baarlamankana la horgeeyo kadib saddex maalmood oo xiriir oo magaalada muqdisho uu ka socday shirka bambaxooleedka u dhexeeyo hay-adaha u xilsaaran dib weegista iyo dhammaystirka dastuurka kuwaasi oo kale ah wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka guddiga la socodka iyo dibweegista dastuurka ee baarlamaanka iyo guddiga madaxa bannaan ee dibweegista iyo hirgelinta dastuurka kaasi oo magaalada muqdisho ay ku yeesheen ayaa ugu dambeyn maanta lasoo gebagabeeyey shirkaasi oo laga soo saaray qodobo dhowr ah oo ku aadan wejiga saddexaad ee dibweegista dastuurka oo ay ka arinsadeen xubnahan magaalada muqdisho shirka ku yeeshay kaasi oo la filaya in la horgeeyo baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaana marka uu shirkan soo gabagaboobay warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalka soomaaliya banbixii howleed oo saddexdii maalmood oo maanta u dambeysay halkan iyo madashan nooga dhacay iyo isku bogaadintaan isku bogaadinayno guushii uu noogu soo dhammaaday inaan uga mahad celsho cid walba oo ka soo qayb gashay lana tilmaamo dowrkii runtii aad ka qaadateen bambaxan iyo natiijadii ka soo baxday maanta waxaan rabaa inaan idhaahdo dib u eegista dastuurka guud ahaan waxaa loo qaabeeyey laba qaybood oo kale ah farsamo iyo siyaasad marka hay-adaha u xil saaran dib u eegis dastuurka waxay isla garteen in dhammaan shaqooyinkii farsamo ee horey loo soo qabtay ee ku saabsanaa dib u eegista dastuurka loo qaata sidoodii loona gudbiyo baarlamaanka federaalka soomaaliya midaasoo ah runtii guul weyn oo aan gaarnay oo ah inaan ka guurnay marxalad marxaladdii ugu dambaysayna inaan galnay oo ah in baarlamaankeeni la gaarsiiyo sidoo kale waxaa iyaduna muhiimad gaar ah ay noo leedahay dadaal xoogganna aan ku bixin doonaa arrimaha u baahan in laga gaaro heshiis siyaasadeed oo lagu soo gabagabeeyo sanadkan gudihiisa sida madaxweynaha jamhuuriyaddu horay ugu baaqay oo uu noogu ballanqaaday ummadda soomaalida ugu ballanqaaday kaas oo aan maanta kaabiga u saarannahay inaan tilmaanno dhammaan ummadda soomaaliyeedna inay isku bogaadiso ay runtii ay tahay saddex arrimood oo runtii iyadana baahan u baahan in la tilmaamo annagoo joogna munaasabaddii dastuurka waxaan tilmaami karnaa dastuurku sida dayn cafintu ay u leedahay completion point maalin lasoo dhammaystiraya daynta laga cafiyo oo aan uga baxno dalalka aad deymuhu ula hareen dowladaha iyo dalalka uga hareen sida ay u leedahay completion point maalinay soo dhammaato dastuurkaana sidaas oo kaleeto inuu leeyahay completion point inaan ay naga soo dhammaato uu maalin dhoon leeyahay is-afgaradka saddexdan hay-adood ee u xil saaran dib u eegista iyo dhammaystirka dastuurka wuxuu gogol xaar u yahay gaarista higsiga weyn ee dhammaystirka dastuurkeenna runtii guusha iyo fashilka ee dowladnimadeennu waxay ku xiran tahay markii fashilku wuxuu soomaaliya qabsaday oo dalkeenna uu qabsaday markii bulshadeenna heshiis iyo isafgarad ay ku maaraysato ama ay ku hagto dowladnimadeenna ay meesha ka baxday wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya ayuu kaasi ahaa geesta kaleetana howlgalka admis ayaa shaaciyey inay diyaar u yihiin inay bilaabaan howlgalka wejiga labaad ee dagaalka ka dhana al-shabaab tali ku-xigeenka ciidanka admis oo maanta shir jilaadu ku qabtay magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay wejiga labaad ee dagaalka ka dhana al-shabaab iyo weliba duurka ciidamada admis tali ku-xigeenka ciidanka howlgalka nabad ilaalinta ee soomaaliya ee admis loo soo gaabiyo genaraal murisio ayaa waxa uu sheegay in ciidamada admis ay qeyb ay ka noqon doonaan wejiga labaad ee dagaalka al-shabaab ee ka bilaabanayo gobolada soomaaliya taliya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamadooda jooga gobolada shabeellada hoose hiiraan iyo jubbooyinka ay noqon doonaan kuwa doorka ugu horeeya ka qaata howlgalka nabad kusoo dabaalidda soomaaliya iyo la dagaalanka al-shabaab ee dagaalka wejiga labaad uu ku dhawaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud waxay ciidanka admis ay sheegeen inay qeyb ka noqon doonaan iyagoo garab istaagaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ambaqaadidda wejiga labaad ee dagaalka ka dhana al-shabaab geesta kaleetana nabadoon xaaji yacquub sheekh ismaaciil oo ku geeriyooday magaalada kismaayo ayaa maanta lagu aasay qubuuraha baarcaleen ee gudaha magaalada kismaayo wariyaha iyaga magaalada kismaayo nuur muxudiin cali ayaa eegaya warbixinta warkan
ehelada dhinacyaha iga taagan walaalnimada soomaalida garab iga wada taagan ilaahay kheyr ha idiin siiyo aabbay waa dhinta ma soo noqona rabbi naxariistiisii janna ha ka waraabiye waxaa habeennimadii xalay gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku geeriyooday nabadoon xaaji yacquub sheekh ismaaciil oo muddo ku xanuunsanayay magaalada kismaayo nabadoonka ayaa waxa uu ka mid ahaa nabadoonnadii ka soo qayb qaatay nabadeynta dowlad goboleedka jubbaland islamarkaasina magac weyn ku lahaa gudaha magaalada kismaayo dhanka kale aaska marxuumka ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaal dhaqameed qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas-uuliyiin ka socotay dowlad goboleedka jubbaland bare salaad oo ka mid ah dadkii ka soo qayb galay aaska marxuumka ayaa waxa uu ka sheekeeyey taariikh nololeedka allaha u naxariistee nabadoon xaaji yacquub sheekh ismaaciil innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun maanta halkan waxaan iskugu nimid geeridii ku timid xaaji yacquub sheekh ismaaciil oo ahaay duqii beesha coormala beesha soomaaliyeed waxa deggan jubbooyinka oo dhan odi guud u ahaay ayaa maanta meeshaan lagu aasay sidaa darteed haddii xaaji yacquub aan taariikhdiisa hadday tahay dhalashadiisii waxbarashadiisii waxqabadkiisii haddii aan wax idinkaga tataabto xaaji yacquub wuxuu dhashay kun iyo sagaal boqol soddon iyo shantii wuxuuna ku dhashay galbeedka kismaayo xaaji yacquub wuxuu dugsi qur-aan ka galay baadiye oo galbeedka kismaayo ah wuxuu noqday nin xaafid ah oo ilaahay u sakhiray barashada qur-aanka xaaji yacquub macallin qur-aan buu ahaay ilaa iyo lixdan iyo siddeeddii ilaa iyo toddobaatameeyadii bartamaheedii wuxuu ka qabtay dugsi qur-aan gobolka hiiraan galbeedkiisa gaar ahaan magaalada beledweyne markuu saddexdaas dugsi soo kiciyey kabacdi wuxuu dib ugu soo laabtay magaalada kismaayo wuxuuna naqday mataqaanaa macallin qur-aan beesha uu ka dhashay ee reer coormalo waxay u doorteen nabadoonka guud ee beeshay u doorteen asagoo dugsi qur-aan haya ayuu wuxuu ahay nabadoon ilaa iyo burburkii soomaaliya kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii asagoo nabadoonka beesha ah ayaa markiis burburka dhacay haddana wuxuu noqday dadkii u istaagay nabadda soomaaliya wax badan buu ka soo qabtay ilaahay ha u naxariisto wax badan buu mataqaanaa dhibaato ahoo dhici lahaay oo xag ilaahay ka dhici lahaay oo dhan kasta ka dhici lahaay ayuu mataqaanaa wanaag inuu ku beddelo isku dayay ayuu mataqaanaa oo wanaag raadinaayey wuxuu ahaay dadkii mataqaanaa nabadda soomaaliya meel badan u tegey wuxuu tegey mataqaanaa eldoreed wuxuu tegey mataqaanaa meelo badan wuxuu ka qayb galay shirar badan waxaas ahay mataqaanaa habeen iyo maalin nin u taagan nabadda nin u taagan buu ahaay dhanka kale faadumo ugaas yacquub xaaji ismaaciil oo ka mid ah carruurtii uu dhalay nabadoonka ayaa waxa ay uga mahadcelisay dhammaan dadkii ka soo qayb qaatay aaska marxuumka maanta maalin madoobay noo tahay aabbahayaa dhintay ilaahay ha u naxariisto ani keliya igama dhimanin soomaali badanoo ka dhintay aabbahay nin soomaali dhan ee jecesha uu ahaa oo intaasoo islaam iyo intaasoo walaal uu noo soo wada tacsiiyey waxaan halkan mahad gaar ugu dirayaa culimmadii soomaaliyeed oo intuu aabbahay xanuunsanaa masaajidka aan kala joojin qur-aanka aan kala joojinta leen u akhrinayay oo intaas oo maxay ahayd masaajidyada ka qalweynaya oo habeen walba sakaraadka uu kusoo saa'ido dhahaya xaajiga caafimaad kheyr qaba allah siiyo waxaan kaloo halkan aan aan maxay ahayd inta soomaali jubbaland degan oo noo soo tacsiyen male oo madaxweynaha koo uu ka yahay aad baan ugu mahadcelinayaa ehelada dhinacyaha iga taagan walaalnimada soomaalida garab igooda taagan ilaahay kheyr ha idiin siiyo aabbay waa dhintay ma soo noqonayo meeshaan intaan qof oo meeshaan lagu duugo dad deen lagu leeya ma ah waa dad kulli ee geeri sugayso walaalayaal adinkana waa mahadsantihiin aadaa u mahadsantihiin nuur muxiidiin cali raadiyaha iyo telefishinka dalsan magaalada kismaayo si aad ugu adeegato
halkaad warkaasi haba inaad ka dhegeysaneysaan waa raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ugu dambeyntiina ah ugu yaraan lix askari oo ka tirsan ciidamada bakistan ayaa lagu dilay dagaal ay dagaalyahanada taalibaan kula galeen gobolka waqooyi galbeed ee dalkaasi oo u dhow xusuuda afghanistan sida militarigu ay sheegeen khamiista maanta ah isrisaaseen ayaa dhex martay ciidamadan markaasi taalibaan iyo weliba waa aan ilaadaya isrisaaseen ayaa dhex martay ciidamada argagixisada iyo ciidamadeena ayay ciidamada bakistan ku sheegeen hadal ay soo saareen oo ay ku sifeeyeen dhacdadii ka dhacday waqooyiga wadankaasi sidoo kale waxaay sheegeen in isrisaaseyntaasi ay sababtay khasaare dhimasho iyo dhaawaca oo labada dhinac soo kala gaaray saddex ka mid a dagaalyahanada ayaa sidoo kale la dilay markii ay ciidamadu dagaalameen iyadoo intaasina ay ku dartay bakistan inay baaritaan ay ku sameyn doonto deegaanada ku yaala waqooyiga dalkaasi si loo ogaado haddii ay jiraan weeraro kale oo si dhuumaaleysa halka lagaga fulin karo war-saxaafadeedkan ma uusan bixin faahfaahin dhiiri ah mana caddo ciday ahaayeen kooxda weerar ka geysatay balse gobolkan ayaa ah goob markaasi ay ku badan yihiin taalibaanta bakistan oo markaasi tobannaan kun oo qof ku dilay tobannaan sano oo rabshado ka jiray gobolka ku yaalo xuduudda wadamada afghanistan iyo bakistan guud ahaana warkii habeen oo aad kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho akhyaartan aad dhegeysata ayaa caawa waanageynta cidduu warka iyagu sugo waxay dib kaga barbaaran karaan baraha internetka ku leenahay warkan kiisa xiga nabadgelyo
wararka adla haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel